calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu horta waxaad moodaa marka hore inaan imtixaan laiga qaadayo macalimiin baa la yidhi waxu sheegay markaas problem baa ka muuqda horta ilaahay mahadii waxaan ku faraxsanahay runtii waktiga waktiyo hore oo aan dhowr goor imi buuhoodle muuqaalka iyo tirada iyo hanaanka iyo iskuulaadka iyo macalimiintu farakutiris bay ahaayeen ilaahay mahadii maanta dee wax lagu farxaa muuqanaya rajo weyn baa muuqanaysa oo dhaxal u noqonaysa beesha ama dalka soomaaliya oo dhan macalimiintii haddii ay hel helayso waktigan la joogo oo aan awood dhaqaale iyo dawladi jirin tababar in la helo oo macalimiintu gaar ahaan ay hesho waa wax lagu farxo ilaahayna loogu mahad celiyo waxaa kaloo jira waxaad moodaa tartanka iminka beelaha ama gobolada maamuladu in aynu ka yaro dambayno xagga iskuulaadka ama trainingka macalimiinta la siinayo ama manhajyada inaan dadkeenu aana gaarin ilaahay mahadii haddii aynu la lahab qaadno beesha soomaalida dadaalka aad samayseen macalimiintiina ee ugu talagasheen iyadoo dhaqaale xumo tacab ardadiioo marba kala guureysa taageero la-aan horta waa soo kifaaxdeen abaalkiina allaha hada siiyo beeshuna waa idiin og tahay halkaa yani uga soo baxdeen beesha waxa keliya aan odhan laha horta marka dadaal siyaadaha in la muujiyo wixii mashaakil ee idin yimaadana iminka laydinku soo biiriyo magaaladii la yimi taladeeda iyo wixii mashaakil ee idinka hor yimaada diyaar baanu nahay wixii awooda ama tala ah inaanu idinka siino idinkuna wixii baahida ahee ama hab tacliintii sidaa uqabana ama caruurtii sidii loogu hayn lahaa iskuolka dhibaatooyinka gacantiina ka baxsan ilen ma jiraan nadaam dawliyahoo arrintii saxaya inaan iska kaashano na diyaar baanu nahay mustaqbalka insha allah bismillahi ilkariim waxaa un ogaataan soomaalida waxay tidhahaa kabxuma mahade kablaaw ahda haddii gocondho kasta ay iska kaa muddee kabahaagu googo-an yihiin waad soconaysaa waad u gaadi marba badax iska iska fuji haddii aynu dadaal wadno oo dadaalo waxaan qabaa oo aan aaminsanahay inaynu beesha soomaali weynta la tartami karo inkastoo ay kuwa badani muddo badan u furaayeen school oo boram oo kale iyo aanay sahlanayn in la gaadho laakiin mar haddaynu kabaheena inoo yeel yeelano waxaan filayaa inaan ka daba tegi karo ilaahayna ha idinku guuleeyo mishinka aa wadaan maamulkiina hadduu idin soo gaadhay dhaqaale inoo yimi iyo training iyo ogaaliyo oo il kalgacdo laynagu eegay waa ilaahay mahadii insha allah guul baan idiin rajayneynaa runtii aada iyo aada waxaan ugu faraxsanahay numberka macalimiinta ee maanta buuhoodle u faytay ee dadaalaya inay dadkoodii iyo beeshoodii wax baraan oo meel uga soo baxaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu